bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo a idin joogtaan kuna soo dhowaada warka aroornimo ee rediyo muqdisho qodobada wararka saaka aan idiin haynana waxaa ka mid a qabanqaabada munaasabado lagu xusayo maalinta macalinka soomaaliyeed ah ayaa ka socota magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale oo ka mid ah gobollada dalkeenna kow iyo labaatanka nofembar sanad kasta maanta oo kale waxaa dalka laga xusaa maalinta macalinka adduunka qaar ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed oo soo dhoweeyey kulanka madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxdii hore ee waddanka maamulka gobolka hiiraan oo sheegay inay meel wanaagsan marayaan bixinta deeqaha gargaarka ee loogu talagalay dadka ay saameeyeen fatahaadda webiga ee beledweyn guddiga gurmadka fatahaadaha oo deeq gargaar ah gaarsiiyey dadka naafada ah ee ay saamaysay fatahaadda webiga ee magaalada beledweyne qodobada wararka caalamka aan idiin haynana waxaa ka mid a israa'il iyo iiraan oo qarka u saaran in uu ka dhex dhaco dagaal foolkafool ah
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkayaga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan kow iyo labaatanka nofembar oo ku astaysan maanta waxaa maanta oo kale dunida laga xusaa maalinta macalinka adduunka iyo maalinta macalinka soomaaliyeed oo dalkeena si gaara looga xuso warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa isku soo duway soo diyaariyay halkaana ka soo jeedinaya maxamed muuse tarsan
maalinka macalinka soomaaliyeed koob iyo labaatanka nofembar oo maanta ku beegan waa maalin qaas loo maamuuso macalimiinta iskuullada maxadiyada iyo jaamacadaha waana maalinka mahadnaqa iyo abaalgudka barayaasha soomaaliyeed oo indhaha u furay bulsho mugdi dhex dabaalanaysay kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii bishii nofembar koob iyo labaatankeedii ayaa loo aqoonsaday maalinka macalinka soomaaliyeed waxaana shacabka soomaaliyeed iyo dowladdii militariga ahayd ay si wadajira u muujiyeen muhiimadda uu macalinku leeyahay macalimiinta ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin ciribtirka jahliga isku xidhaha dunida hagaha dadka barbaariyaha iyo ababiyaha arday wax ku soo kordhiya dunida waxaan is leeyahay macalinka nolosha casriga waa kan hogaaminaya waxaa weeye cidda bulshadan la rabo inay noloshaas casriga la socodsiiso waa macalinka marka macalinka waxaa wey waa inuu hormariyo xirfadiisa waa inuu hormariyo aqoonta u leeyahay qalabka waa inuu hormariyo adeegsida technolojiyada waa inuu hormariyo waxaa weeye technolojiyada waxaa weeye shay aada u kabaya macalinka una sahlaya inuu guto muhiimadiisi marka runtii macalinku waa muhiim macalinka technolojiyada iyo adduunka la socda waxa weeye ardaygiina uu waxbuu bari karaa sababtoo ah macalinku hadduu maadadii keliya ku takhasuso uusan technolojiyada adduunka la socon waxa weeye ardaygii inuu ku caajiso sababtoo waa inuu kusoo bandhigi karo wax walbo adduunka waxbarashada heerkeeda inuu kusoo bandhigi karo technolojiyadii marka saas ayuu muhiim u yahay macalimiinta soomaaliyeed waxay kaalin wanaagsan ka qaateen koritaanka caqliga iyo hafakirka bulshada tan iyo goortii magaalooyinka la soo galay in loo jihaysto rugta waxbarashada loo tago in maaragtay macalinka lasay la siiyo maaragtay qiimo gaar qiim gaar la siiyo noloshiisa iyo maaragtay laga warqabo dhiirigelin dheeraada loo sameeyo waxaan ognahay waddankeena hadda macalimiinta joogta waxay si duruufay ku shaqeeyaan duruufahay ku shaqeeyaan waa duruufo runtii ay u dulqaataan laakiin aada u adag duruufahaas macalimiinta in lala qaybsado in la kaabo dee annaguna soomaali kolley macalinku qiimo gaar u noolahaa waxaan una aqoon jirnay waaridka saddexaad waarid koobaad kan labaad kan saddexaad markaan yarayn oo dee dugsiyada dhigan jirnay waxaan xasuustaa kelmada aan isticmaali jirnay macalinka allow kaal macalinkiisa allow kaal macnaha ilaa iyo waxaan gaarsiin jirnay sidii awoowo oo kale aan ka dhigi jirnay macalinkiisa itan maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka
qabanqaabada munaasabado lagu weyneynayo xuska maalinta macalinka soomaaliyeed ayaa ka socota magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale oo ka mid ah gobolada dalkeena magaalada gaalkacyo oo ah xarunta gobolka mudug ayaa ka mida meelaha ay munaasabadahaasi qabanqaabadeeda ka socdaan cabdirasaaq maxamed axmed ayaa inooga waramay oo ku sugan magaalada gaalkacyo
waa mahadsan tahay magaalada gaalkacyo oo xiliyadan lagu tiriyo inay kamid tahay magaalooyinka ka muuqanayaan horumarada dhanka waxbarashada iyo fahamka bulshadu ay fahmeen in waxbarashadu ay leedahay ahmiyad gaara islamarkaana ay tahay mid ku xidhan nolosha bulshada wax walbana aasaas u ah ayaa waxaa maanta ay kamid tahay meelaha sida weyn looga dareemayo qabanqaabada munaasabada xuska kow iyo labaatanka novembar ee maalinta macalinka soomaaliyeed oo iyadu ah mid sanad walba maanta oo kale lagu qabto waddankeena soomaaliya waxaana munaasabadani saakay ahmiyada ay u leedahay dhalinyaro fara badan oo iyagu aan horay ula socon maalintan kow iyo labaatanka november waxaa saaka ka sahaa dugsiyada waxbarashada iyadoona la filayo in ardaydu ay isugu soo baxaan wadooyinka magaalada gaalkacyo iyo sidoo kale goobo gaara lagu qabto munaasabadahaasi marka saakay waxaa laga dareemaya raqmadaha ku aadan xuska munaasabada kow iyo labaatanka november oo ah maalinta macalinka soomaaliyeed
waa tahay marka markaaad eegto sanadihii hore sida loo xusi jiray iyo haatan qabanqaabadu sidai u socoto farqi ceynkee ayaa u dhexeeya
saakay waxaad moodaa in qabanqaabada markaad eegto ay wax weyn ka bedelan tahay munaasabadii hore ee lagu qaban jiray magaalada gaalkacyo iyo midda maanta lagu qaban doono haddii rabi idmo maadaama horey aysan usoo jiri jirin in dugsiyada qaarkood la fasaxo laakiin maanta waxaa gebi ahaanba fasaxa dugsiyada waxbarashada ee ku yaalla magaalada gaalkacyo
qaar ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa soo dhoweeyey kulanka madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo uu la qaatay madaxdii hore ee wadanka nabadoon xasan kacaan oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed oo la soo xidhiiray warbaahinta qaranka ayaa sheegay in tani ay tahay tallaabo loo qaaday dhinaca horumarka isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi alxamdulilah warabi alcaalamiin wasala allahu calaa sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wamaa bacdu adeer idaacadda waad ku mahadsantihiin madaxweynayaashii hore inuu u martiqaado madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya doctor maxamed cabdulaahi armaajo uuna u yeero madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ex madaxweynihii hore ee soomaaliya iyo madaxweynihii hore asagana doctor xasan sheekh maxamuud runtii waxa weeye waa hambalyaan leenahay haddaan nahay odayaashii dhaqanka boodanka siyaasadeed ee dalka oo isbedelay rabitaanku shacabkuna haddee way arkeen siyaasada dowladda federaalka ee soomaaliya in haddii khilaaf dhacay in la dhameeyo caaladaasi dabadoodaa la qabtaa marka aniga waxaan isleeyahay madaxweynuhu dowladda federaalka ah wuxuu cayaaray door muhiim ah oo siyaasadeed maadaama uu soo dhoweeyey madaxweynayaashii hore dalka madaxweynihii hore soomaaliya doctor sheekh sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweynihii asna ka ka dambeeyey oo ahaa doctor xasan sheekh maxamuud oo bedelay madaxweyne maxamed cabdulaahi karmaajo caanadaasi dabadoodaa la qabtaa hadduu khilaaf yimaado in la wada hadlana siyaasadday ku jirtaa dhaqankay ku jirtaa diinkay ku jirtaa in maaragtay las xiriiriyo oo la wada hadlo oo wixii khilaafa laga daawo taas way adeermada dhabta
maamulka gobolka hiiraan ayaa sheegay inay meel wanaagsan marayaan bixinta deeqaha gargaarka ee loogu talagalay dadka ay saamaysay fatahaadda webiga ee magaalada beledweyne xasan ibraahim cabdulle guddoomiye ku-xigeenka maamulka ee dhinaca maaliyadda gobolka hiiraan oo la hadlay reediyo muqdisho ayaa arrimahaasi ka hadlaya
meel fiicanay maraysaa shaqadu fatahaad biyihii dadka ka barakaceen xoogaa waxaa moodaa in webigii wax yar uu laabtay dadkii way soo laabanayeen gargaarkii dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowladda federaalka iyo hay-adaha deeqaha bixiya iyo dowlad goboleedyada meel wanaagsan oo maraa maamulka gobolka hiiraan gacan fiican oo ka geystay ganacsatadii culimaadudiinkii waxgaradka gobolka arrintana waxaad moodaa in meel fiican ay xaaladooda aaday ka soreynaysaa waxay heleen baaqihii hay-adihii ee dowlad goboleedyadii dowladda federaalku ee si wanaagsan aan loo maamulay marka waxaa moodaa in dadku ee si siman ay wax u heleen
maxaa ka dhashay marka fatahaadaasi ee dhinaca caafimaadka iyo waxyeelada jireed iyo midda nololeed ee ka waxyeelo dhalatay guud maxay tahay
waxyaalo guuda ka dhashtay waxaa ka mid waxa ka dhashtay yaankii ee dadku malaariyadu ee dadku waxaa moodaa qaarkood inay dilaaceen ee cudurro ee loo yaqaana kuduyowga ee dadku ee ku taad ee dadkii biyihii ku haray inay kuduyow ku dhaceen magaalada dhan cudurkaasaa ka jiro hase ahaatee ee taxadiray wadaan hay-adaha caafimaadka
dhanka kale guddiga gurmadka fatahaadaha ee ayaa deeq gargaar ah gaarsiiyey dadka naafada ah oo ay saamaysay fatahaadda webiga shabeelle ee beledweyne ibraahim maxamed geedi ayaa warkana beledweyne nooga soo diray guddiga gurmadka fatahaadda webiga shabeelle ayaa dad naafo ah oo laga kala keenay afarta xaafadood ee magaalada beledweyne ee kana mid ahaa dadkii markaasi ku goodamay biyaha intii ay jirtay fatahaadda webiga shabeelle ee beledweyne deeq lacageed ugu qaybiyey deeqdan gargaarka ah oo dad soomaaliyeed soo dhiibeen ayaa loo qaybiyey dad aad u liita oo isugu jira caruur haweenay weliba dad da oo dhammaantood naafo ah gudoomiyaha guddiga xaaji nuur cumar iyo weliba xiiri shicabdi oo ka mid ah guddiga ayaa ka hadlay oo gaaraya muxuu ahay shan boqol oo qofood aa, muxuu ahaa ee, oo aad u dhibban runtii dadkii mudnaay ah ayaa xaafadaha afarta xaafadood oo beledweyne ayaa laga keenay aa, aan ugu qaybinnay lacag dhan konton konton waxaan rabaa inaan si gaara u xuso een, raggii guddiga ahaa ee ma aragtaayey een, ah, lacagtan soo ururiyey een, sida ninka la yidhaahdo een, cabdi cali cumar een, cabdi xuseen faahiye xasan diirow cali cali aadan guuleed iyo dhanka gabdhaha shamso cabdi siyaad iyo yaasmiin cabdi xuseen iyo dhanka dhallinyarada jaamac nuur raggaas waxaan rabaa oo ma argtaaye isu xilqaamay inay hawshaan qabtaan inaan si gaar ah ayagana aan ugu mahad celiyo magaalada waa manchester city een, waa mahadsantihiin lacagtii ayada ahayd labaatanka kun ahayd ibraahim maxamed geedi warbaahinta qaranka beledweyne maamulka degmada hobyo ee gobolka mudug ayaa sheegay in horumar ballaaran uu ka socdo degmadaasi tan iyo intii uu socdaalka wixii ka dambeeyey markii uu socdaalka ku tegay halkaasi madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo maxamuud maxamed cawaale gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi oo la hadlay radio muqdisho ayaa sheegay in degmadu hadda uu ka socdo horumaro ballaaran isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi
Ee, sidaa la socotaanba siduu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo u yimid ee, degmada hobyo aan ugu soo dhaweynay muddo afartan sano ka hor siyaad baraa ugu dambeysay Ee, run ahaantii aad iyo aad baa dadka soomaaliyeed ama reer galmudug aada moodaa inay maaragtay il gaar ah ku hayaan maadaama ay tahay deged eh, runtii ganacsiga ee galmudug ay leedahay sidaas ayaa rajada iyo maaragtay afaalaha iyo waxqabadka ama hadday noqo lahayd dhow iibis ama hadday noqo lahayd dhismo ama hadday noqo lahayd inay dib kaabayaasha usoo laabtaan ayay labada sano ugu dambeysay aada loo hadal hayay laguna jiraa laguna maaragtay indhaha beesha caalamka iyo kuwa soomaaliyeedba iyo kuwa gaar ahaaneed galmudugba ay hobyo ku hayeen waxaa ka dambeeyey in maaragtay sharax lagu qabto runtii oo aada iyo aada u wanaagsan oo si nabad ah oo dadka dhaqanka ah ama maaragtay deegaanada ka mid ah ay ku qabsadaan ayadana si wanaagsan oo maaragtay soo dhaweyn leh iyo maaragtay si la rabo ayay ku dhamaatay haddeertaan runtii waxaa aada iyo aada rajo lagu qabaa ama lagu faraxsan yahay ama la rajeynayaa ee, soo laabashadii ra-iisul wasaare xasan cali kheyre qatar oo runtii ballan qaaday inay hobyo degadeeda wax ka dhisi doonto oo maaragtay dowladda aan ka war sugeynay taasna rajadaasi aada iyo aad bay u qabtaa maaragtay degmada hobyo iyo maaragtay bulshada ku nool ba iyo maamulka Eh, sidaad la socotaanba eh, rag isku tashaday oo runtii gob la yiraahdo ayaa runtii aada iyo aada arrintaasi intii dad iyo maaragtay dunyada ay haysteen geliyey ilaa boqol kilomitr wadadii rabka ahayd ama dacaadka ahayd ama maaragtay boolaha ahayd runtii waxay ka dhigeen liisho aada iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa maaragta gob iyo maaragtay dhammaan taageerayaasheeda maamulka haddaan nahay Eh, run ahaantii ayagana waxaa u harsan saanada farkama qodne maadaama boqol ay qabteen gaalkacayla hobya ayay ahayd balanta boqol iyo konton kilomitir ma shaclano run ahaanta iyadana waxaan rajeynaynaa dowladda federaalka iyo beesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeed oo runtii jecel samfalka ama horumarka wadooyinka inay ka qayb qaataan hadduu ilaah yiraahdo waxaan rajeynaynaa iyadana insha allahu tacaala dhowaan in maaragtay hawshaasi hirgeli doono
halka warka idinkala socotaana dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dadka falanqeeya siyaasadda waddamada bariga dhexe ayaa walaac ka muujinaya suurtagalnimada dagaal dhex mara waddamada israa'il iyo iiraan duqeymaha ciidamada cirka ee israa'iil ay ku beegsanayaan bartilmaameedyo ku yaala gudaha dalka syriya ayaa muujinaya loolan xoogan oo u dhexeeya israa'iil iyo iiraan arrintaasi oo loo arko in mustaqbalka ay sababi karto isku dhex xoogan iiraan ayaa dooneysa inay xoojiso awooddeeda milatari ee gudaha dalka syriya halka israa'iil ay dooneyso inay arrintaasi ka hortagto balse iiraan ayaan marnaba muujin in ay ka caajistay arrintaasi waxa ayna xoojinaysaa cududdeeda milatari sidoo kale waxa ay muujinaysaa iiraan sidaa ay isugu kalsoon tahay labadan dhinac ayaa mid kastaa waxa uu doonayaa inuu iska ilaaliyo dhinaca kale balse isku dhacyada labada dhinac ayaa mustaqbalka sababi karaa halis weyn oo ah in dagaal foolkafoola uu dhex maro labadaasi dal weerarada iyo kala aargoosiga u dhexeeya labadan dhinac ayaa ah kuwa in badan soo noqnoqonayay duqeymaha israa'iil ayaa laga yaabaa in ay ka dhashaan afar gantaal oo horaantii isbuucan laga soo riday dhanka xuduudda syriya kuwaasi oo ay fashiliyeen hanaanka difaaca gantaalada ee israa'iil warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in gantaaladaasi ay suurtagal tahay in iiraan ay uga jawaabeysay weerar israa'iil ay ku qaaday xulfada iiraan ee gudaha dalka ciraaq ama xitaa arrinta khaza israa'iil ayaa duqeymo xoogan uga falcelisay gantaaladaasi waxaana goobaha ay duqeymaha la beegsatay laga sheegay inay xiriir la lahaayeen xoogga qudus ee dalka iiraan oo qaarkood ku yaala gudaha saldhigyada milatari ee dalkaasi syriya guud ahaana warkii caalamka oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya akhyaartan dhegeysanaysaa intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo intaanu kulmi doonno warkan warkayga xiga waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo hase yeeshee waxaa naga xasuusa ciddii uu sheego warkan ama aan ka boga inay mar kale dib uga daalacan karto bogga internetka aynu ku leenahay ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net